hogaamiyayaasha dalalka hungari romaniya georgiya iyo azerbaijan ayaa sabtidii waxa ay gaareen heshiis ay ku aas-aasayaan isku xir koronto oo badda hoosteeda maraya kaas oo il koronto oo cusub u noqon kara yurub xilli uu dagaalka ukrain carqalad weyn uu geliyey saadka tamarta ee yurub heshiiskani ayaa waxa uu hirgelinayaa xarig badda madow hoos maraya oo isku xiri doona azerbaijan iyo hungari iyada oo lasii marsiinayo dalalka georgiya iyo romaniya maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa heshiiskan cusub iyo waxa uu ka tarayo dhibaatada tamarta ee ka jirta yurub waxa uu ka waraystay maxamed nuur qalimow oo falanqeeya arrimaha yurub deganna dalka ingiriiska run ahaantii sidaad og tahay yurub sida uu u bilowday dagaalkan ruushka iyo azerbaijan ruushka iyo ukraine aan iraahde waa dhibaatooyin xagga oilka iyo maaragtay gaaska ayaa soo gaaray waqtigan xun aad u adag qaboobahana aada u kordhayna waa waqtiga aada ugu xun marka dowlad walba yurub ka mid a mar yurub guud ahaan qolo walba waxay raadinaysaa sidai shidaal u heli lahayd ama energy ay qaboobahaan iyo uga baxaan inkastoo dhibaato badan ay ka jirto helidiisa oo maadaama ruushkii uu ka xeqay shidaalkii badnaa ee ka imaan jiray iyo gaaskii marka dalkan afartan waddan ee shalay gaaray heshiiska hungary romania georgia iyo azerbaijan azerbaijan oo ayla gaadheen in ay cable ama xarig ka soo qaataan shidaal oo ay koronto ah oo si ay maaragtay u helaan energy ay kulaylaha uga baxaan laakiin heshiisku intaa uu kasii qota dheeriya hadda waa electric soo mari doona xagga badda oo koronto ahaan ay uga qaadan doonaan azerbaijan laakiin waxaa xigi doona muddo afar ilaa iyo shan sano waxay sheegeen in gaas isagana ay ka keensan doonaan xaggaas oo tubooyin lasoo marin doona xagga badaha iyo si ay ku tiirsanaanta waddanka ruushka oo shidaalka uga imaan jiray oo maanta dagaalka uu joojiyey ay uga maarmaan ilaa iyo meelo kale xitaa way ka raadiyeen oo ay kamid tahay carabta qatar cumaan meelo badan oo gaas lagu sheegay ayay rabaan in alternative ka dhigtaan ay uga wareegtaan marka tani waa bilowgay marka waa deg deg waa electric xarig lasoo marsiin doono badda oo soo geli doona dhinaca yurub saddexdan wadana kale ay soo dhiibi doonaan maadaama isku wada xigaan marka saad og tahayna yurub oo dhan ba dhibaato shidaal ayaa ka jirta gaaska oo dhibaato weyn oo maanta qaboobo xunna waa lagu jiraa marka raadin ay raadinayaan yani alternative meel kale ay uga wareegtaan ay raadinayaan heshiiskan qayb ayuu ka yahay sidaas oo katuursanaanta ruushka ay uga bixi doonaan marka xilli qaboobahan dhibaatooyin badan ayaa yurub laga soo sheegaya oo tamarta ruushka maadaama ay yaraatay ku aadan heshiiskan shalay la gaaray ma wuxuu wax ka qabanaya oo wax ka taraya jiilaalka qaboobaha ee hadda socda mise waa mustaqbalka midna waa deg deg oo hadda qaboobahan aadka maaragtay u xooga badan ee barafka iyo qaboobaha uu jiro ayay uga maarmayaan electrica waa deg deg ka kalena waa waa long term plan oo qorsho mustaqbalka ah inay ka maarmaan ruushka ku tiirsanaantan ay ku tiirsan yihiin ayuu qayb ka yahay oo dowladaha reer galbeedka qaasata yurub waxay raadinayaan qaabkii ay uga wareegsan lahaayeen inay ku tiirsanaadaan mar dambe waddanka ruushka shitaalka ka yimaada iyo gaaska oo mustaqbalka ay noqoto olo walbaaba inay haysato meel aan ahayn ruushka oo ay ka hesho gaaska iyo shidaalka iyo waxay u baahan tahay energy marka carab meel walba oo shidaal ka imaan karo iyo gaas ayay indhaha ku hayaan yurub tanna qayb ayay ka tahay ka wareegitaanka ruushka laga wareegayo inkastoo percentage yar uu yahay hadda lakiin in the future waxay rabaan inayba totally ay ka wada maarmaan inay ku tiirsanaadaan ruushka waayo siyaalkiisi wuxuu galay siyaasad iyo wuxuu galay dagaalkiiba markuu bilowday iyagoo aan meel kale haysan ka diyaar garoobin ayaa albaabka ku xirmay oo hadda maanta shacabkoodii waxay la dhibaataysan yihiin inay helaan shidaal ku filan haddii la helana waa qaali oo maanta hadda waxaan bixinaynaa saddex ujibaar wixii aan bixin jirnay dagaalka ka hor oo shacabkii xitaa laftigooda waxay ka garteen jeebkooda oo dowladihiiba isha ku hayaan dowladiina waxay doonayaan inay ka wareegtaan shidaal raqiisana ay u helaan gaas mustaqbalka dambe ruushka kutiirsanaantiisana ay uga wareegtaan taas waayo qolo walbaaba marka ay ugaadinayso meel kale ay ku wareegato marka saddexdan wadan heshiiska azerbaijan la gaarayna qaybtaas ayay kamid tahay laakiin electrica waa ugu degdegsanayn dhaqso u heli karaan ayaa ugu horeeya waa taha qalimow marka heshiiskan ma wuxuu ku saabsan yahay keliya afartan waddan mise guud ahaan yurubna waa loo sii gudbin karaa xarigan koronto run ahaantii haddan heshiiska waxaa galay saddexdan waddan laakiin haddii dab ku filan ay leeyihin azerbaijan waxaan filayaa inay iyagona sii gudbin doonaan laakiin hadda waxay noqotay yurub dowlad walba inay teeda u dagaalanto si shacabkeeda ay uga badbaadiso qoobahan daran ee dhimashada keeni kara marka la isku eedi maayo qolo walbaaba meesha ay wax ka heli karto ay ku carartay marka saddexdan la isku feker iyo isku dambay noqdeen oo azerbaijan xaggeeda ay wax ka doontay inuu dhow yihiin kuwa kalena sidoo kale saad og tahay meel walbaaba maaragtay waa qolo walbaaba duulidoodii uraadsatay waad og tahay jarmalkaba xitaa inuu qadar ayaama dhaweyd la samaystay marka individualna waa uraadsanaa dowlad dowlad gurub ahaanna way uraadsanayaan marka qolo walbaaba waxay ku jirtaa wakti deg dega oo ay shidaal ku hesho oo gaas ay wadanka maaragtay ay shacabka ugu badbaadiso waata ugu dambeyn bal waxaad noo sharaxdaa dhibaatada tamaryarida ee ka jirta yurub guud ahaan maadaama aad ingiriiska degan tahay bal dhibaatadaasi shacabku sidee bay u dareemayaan run ahaantii xaaladda hadda ka jirta yurub khaasatan waddanka aan ku noolahay u k tan oo kale ma aynan soo marin oo xagga shidaalka ah wuxuu noqday meeshii ugu sarraysay ee la bixiyay iyadoo hadda dowladda xitaa dowladda ingiriiska ay leedahay waa idinka kabaynaa oo hadda meelaha qaar ama dadka qaar electric free ah oo dowladdu ay ugu talagashay ilaa average soo socota inay iyadu bixiso ayaa haddana dhanka gaaska ayaad waxaad bixinaysaa saddexo jibaar wixii aad bixin jirtay oo aad moodaaba in aad ku shubtay gaaskii electriga guriga qaybta soo geli lahayd iyo in kaleba ad kala garan weydo aad u qaali u noqday marka dhibaato weyn ayaa jirta khaasatan dadkeenaan soomaalida nolosha dhexe iyo midda hoose ku noolna aad bay ugu dhibaataysan yihiin shacabka o dhanna way qayliyaan oo maalin walba waxay leeyihiin shidaalkan kor usii socda laakiin waxay dowladdu wax ka qaban karta ma shidaalka adduunku ka qaaliyoobay kambaniyada waxay leeyihiin haddaan qiimihii hore ku hayna waan kaxaynaa dowladdii kab way uu jiraa laakiin kuma filna marka dhibaatadu aad bay u xoog badan tahay haddaan loo helin tala kale iyo meelo kaleo shidaalka ruushka looga wareegto next few years waxaan umalaynaa in dhaqaalaha yurub uu khatar badan geli doono waayo shidaalka uu ku tirsan yahay shacabka noloshooda kamid tahay maanta haddii shidaal la waayo waxaa qasab ah in dad xitaa ay ku dhiman karaan waayo qabowga minus ayaan maraynaaba hadda oo xaalad aan caadi ahayno baraf iyo wax walbaaba ay isugu jiraan waase lasii kala daraya marka khaasatan waddankeena u k waxaan dhihi karaa xaalad aad u adag ayaan ku jirnaa special ummadda soomaalida marka waanu dadaalaynaa insha allah sidii qaboobahan ilaahay maaragtay uu naga badbaadin lahaa laakiin shidaalku aad buu qaali u yahay this moment oo wax la awoodi karaba ma aha
kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur qalimow oo falanqeeya arrimaha yurub isagoo degan dalka ingiriiska ayuu u warramayay wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan